فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum wraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo xiliyadan oo kale maalinta jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa saddex iyo tobanka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada barnaamijkan idinkugu hayno waxaa ka mid ah maxaan ku ognahay ahamiyadda ay leedahay salaanta islaamka warbixin ayaad dhegaysan doontaan maxaan ka naqaanaa taariikhda saddexda loogu yaala qaaradda aasiya kuwaasoo ka mid ah waddamada dhibaatooyinka daran looga geystay muslimiinta xalqada soddon iyo labaatanaad ee taxnaha fasiiru ayaad ku maqli doontaan waxaad sidoo kale maqli doontaan taxnaha calaa minaaji nubuwa taasoo aan ku soo gudbinno jaanib ka mid ah towjiihaadkii dhaxalgalka ah inooga tegey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
waa hagaag qodobadaasoo idil gordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah markan waxaad ku soo dhowaataan taxnaha calaa minaaji nubuwa taasoo aan ku soo gudbinno jaanib ka mid ah towjiihaadkii dhaxalgalka ah inooga tegey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaana soo jeedinaya walaalkeena haashim cabdinaasir على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات wakhtigu wuxuu soo gurguurtaba waxaa la gaaray xilligii laga bixi lahay cariiriga maka loona bixi lahaa dowladnimada madiina saxaabadu waxay qaateen in ku filan oo tarbiyo ah imtixaankii adkaana waa ay ka soo gudbeen jacfar wuxuu aaday dhulka xabashida isagoo dalkiisa ka doorbiday diinta bilaalna wuxuu sanka dhulka ugu jiiday umaya binu qalaf xamsena wuxuu dharbaaxsho kulul ku dhuftay abaajahal calina wuxuu naftiisa ku furanayaa suubanaha sala allahu calayhi wasallam abuubakarna wuxuu hantidiisa ku xoraynayaa dadkii muslimiinta ee addoommaha ahaa ugu dambayntiina wuxuu la soo hijroonayaa saaxiibkiisii ou jeclaay oo ah rasuulka sala allahu calayhi wasallam iyagoo soo gaaray magaalada madiina halkaas oo ay ka bilaabatay marxalad cusub oo si abadi ah u beddeli doonta muuqaalka guud ee adduunka inkastoo magaalada maka ay jeclaayeen muslimiinta haddana kuma kedin karin inay sii dhex joogaan maadaama uu isaga tegey qofkii ay jeclaayeen qofna muxuu samayn karaa haddii aanu haysan qofkii uu jeclaa waxay bilaabeen saxaabadu inay mid mid uga baxaan magaalada maka iyadoo quraysh aanay ka warhaynin kanina waa saxaabiga jaliilka ah ee suhayb wuxuu ka soo dhaqaaqay maka isagoo ku wajahan daarta hijrada iyo iimaanka ee madiina waxaase socdaalkiisa ka warhelay reer quraysh waxaana ka soo dababaxay rag ka mida reer quraysh kuwaas oo hadafkoodu yahay inay suhayb ku celiyaan magaalada maka markii ay soo gaareen ayuuna suhayb ku yidhi sida tan reer quraysh waxaad og tihiin in aan ahay kan idinkugu liifka badan wallaahi ima qabanaysaan ilaa aan idinku liifo leeb kasta oo aan haysto markaasna aan idinku garaaco seefta intaba ay gacantayda ku jirto reer quraysh ayaa suhayb ku yidhi waxaad noo timid adiga oo faramaran oo faqiir ah maantana waxaad doonaysaa inaad naga tagto adiga iyo hantidaadaba wallaahi ma dhacayso arrinkaas wuxuu ku yidhi suhayb bal ka warrama haddii aan idinkaga tago hantidayda faraha ma iga qaadaysaan haa bay ku jawaabeen markaas buu u tilmaamay halkii uu ku qariyey hantidiisa ayaguna faraha ayay ka qaadeen nabiga sala allahu calayhi wasallam waxaa soo gaarayay tabintoos ah oo ku aadan dhacdada uu la kulmay suhayb waxaana looga sheekeeyey waxyi samaawi ah allahna wuxuu yidhi markii uu suhayb soo gaaray madiina waxaa soo dhoweeyey suubanaha sala allahu calayhi wasallam oo wejigiisa la moodo gobol ka mida dayaxa wuxuuna ku yidhi wuu guulaystay beecii abaayaxyow wuu guulaystay beecii abaayaxyow wuu guulaystay beecii abaayaxyow maxaa yeelay allaah dartii ayaad uga soo tagtay waxaad ogaataa macsiyo kasta ood allaah dartii uga tagtay adiga oo awooda inaad samayso in beecaasi uu liibaanay waxaad ogaataa aargoose kasta oo aad samay karto balse aad allaah dartii uga tagtay in beecaas uu liibaanay waxaad ogaataa in qof aad dayn ku lahayd markii uu awoodi waayey inuu iska gudo haddii aad u cafiso oo aad asturto halkii aad dacwayn lahayd oo aad caabayn lahayd in beecaaga uu liibaanay hanti walba oo aad gacanta u gelisay ruux maskiin ah waxaad ogaataa in hantidaas aad u dhiibatay allah subxaanahu wa tacaala beecaasna uu liibaanay mar kasta oo aad caro dareento kadibna aad allaah dartii u qariso carada qofkiina aad iska cafiso waxaad ogaataa in beecaaga uu liibaanay على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات بعدل المنهج النبوي سرنا لنشرق بالدنا مثل الغداة على منهاج سيدنا سنمضي ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاة ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاة فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka aqoon iyo ogaal wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan maxaan ka naqaanaa taariikhda saddexda loo ku yaala qaaradda aasiya kuwaas oo ka mid ah waddamada dhibaatooyinka daran loogu geystay muslimiinta xalqada soddon iyo labaatanaad ee tacnaha fasiiru ayaad ku dhegaysanaysaan waxaana soo jeedinaya walaalkeena mahad cubayd الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا koonfur bari qaaradda aasiya waxaa dhaca dalal dhowr ah oo ku fadhiya ahmiyad juqraafiyadeed iyo mid istaraatiijiyadeed ahna dalal ay muslimiintu leeyihiin inkastoo qaarkood loogu awood sheegto waxaa dalalkaasi ka mid ah baarma indunuusiya maleesiya boronai filibiin iyo kuwo kale xalqadanna waxaan ku soo gudbin doonnaa macluumaadka la xidhiira dalalka baarma boronai iyo filibiin miyanmar ama baarma waa dal dhaca koonfur bari aasiya masaaxo ahaan waxa uu ku fadhiyaa lix boqol toddobaatan iyo lix kilomitir oo iskuweer ah waxaa waqooyi bari ka xiga shiinaha halka waqooyi galbeedna ay kaga beegan yihiin hindiya iyo bangaladesh galbeedkana waxaa ka xiga gacanka bangaal halka koonfur bari uu kaga aadan yahay dalka taylan tiro ahaan dadka ku nool baarma waxaa lagu qiyaasaa konton iyo afar milyan oo ruux kuwaasoo labaatan boqolkiiba ah dad muslimiin ah halka inta soo hartayna ay heestaan diimo kala duwan oo ay ka mid tahay buudiska kowdii bishii abriil kun sagaal boqol soddon iyo toddobadii miilaadiyada ayuu baarma madax bannaani aan dhab ahayn ka qaatay gumaystihii ingiriiska ee hindiya saraakiisha ciidamada ee waddankan ayaana xulafo lo ah dalka jabaan halkaasoo lagu soo tababaray markii ingiriisku ka mid noqday dalalkii ku guulaystay dagaalkii labaad ee dunida waxa uu mar kale la wareegay miyanmar laakiin sannadkii kun sagaal boqol afartan iyo siddeeddii ayuu mar kale waddankan noqday mid qaatay xornimo ku sheeg haddii aanu ka hadalno luuqadda waddankan looga hadlo waa luuqadda boormiya dalkanna waxaa ku nool qowmiyado kala duwan oo xataa aan isku diin ahayn talada iyo maamulkana waxaa gacanta ku haya kooxda buudiyiinta mid ka mid ah qowmiyadaha ugu ballaaran ee dega dalka baarma waa qowmiyadda rohingiya ama araakan taasoo ah qowmiyad muslim ah diinta islaamkana ku faafisay dalkan muslimiinta rohingiya ayaa wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo aan kala joogsi lahayn oo uga imaanaya buudiyiinta iyo xukuumaddooda sannadihii tegay waxay rohingiya ka mid noqdeen muslimiinta ugu daran ee lagu tacdiibiyo dunida kooxaha buudiyiinta ayaa xasuuq arxandarro ah kula kacay muslimiinta iyagoo ka barakiciyey guryahooda dad badan oo ka mid ah muslimiinta rohingiya ayaana u barakacay dalalka deriska ah sida bangaladesh dalkan waxa uu ka kooban yahay ilaa toddoba gobol waxaana ka mid ah kaashiin kaaya kaayin tashiin baakhin ama araakan oo ah gobolka ay degan yihiin muslimiinta iyo gobollo kale magaalooyinka ugu caansan dalka baarma ama miyanmar waxaa ka mid ah magaalada naybidua oo ah caasimadda waddanka botawa iyo kuwa kale haddii aan u imaanno filibiin waa dal isaguna dhaca koonfur bari qaaradda aasiya gaar ahaan galbeedka badda basifiga waana dal jasiirado ah oo waxa uu ka kooban yahay in ka badan toddoba kun oo jasiiradood waqooyi waxaa uga beegan taiwan halka galbeedkana uu ka xigo dalka fietnaam jihooyinka kalena waxaa ka mara bado magacyo kala duwan leh dalkan dadka ku nool waxaa tiradooda lagu qiyaasaa sagaashan iyo laba milyan oo ruux magaalada maniila ayaa ah caasimadda dalka filibiin taariikhda aan fogeyn marka dib loo raaco waxaa dalkan soo gumaystay maraykanka kaasoo xorriyad ku sheeg siiyey wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida islaamka ayaa taariikh fog ku leh dalka filibiin muslimiinta ayaana in ka badan siddeed qarni ka hor waxay dalkan ka hirgeliyeen xadaarooyin islaami ah oo soo jiitay indhaha dadka cawaanta ah ee dega mandiqadda oo soo jiitay indhaha dadka cawaanta ah ee dega mandiqadda boqortooyooyinkii muslimiinta ee maamulayay dalka waqtiyada dheer ayaana ka hortegayay damacyo badan iyo iskudayo lagu doonayey in lagu gumaysto filibiin islamarkaana looga tirtiro laakiin ugu dambayntii waxay reer galbeedku ku guulaysteen inay dalkan ka hirgeliyaan dowlad ay majaraha u hayaan dad gaalo ah tirada guud ee muslimiinta filibiin waxay tirakoobyada aan la isku halayn karin tilmaamayaan inay gaarayso labiyo toban milyan oo ruux kuwaas oo ku kala firirsan saddex iyo toban gobol oo ka mid ah dalka oo u badan jihada koonfureed saldanada boronai waa dal isaguna ka mid ah waddamada dhaca koonfur bari qaaradda aasiya waxaa dalkan loogu yeeraa boronai daarusalaam wuxuu ku fadhiyaa masaaxo ahaan shan kun toddoba boqol lixdan iyo shan kilomitir oo iskuweer ah magaalada bandarsari ayaana ah caasimadda waddanka tirakoobka dadka ku nool saldanada boronai waxaa lagu qiyaasaa saddex boqol siddeetan iyo siddeed kun oo ruux aqlabiyadda dadka ku nool dalkanna waa dad muslimiin ah waddankanna waxaa soo maray gumaystayaal ay ka mid yihiin ingiriiska iyo jabaan نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات واظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla soo gaarnay
صحبتي أزكى السلام تحية حي الصحاب وخيرة الخلان رغم البعاد فقربهم باق على عهد الكتاب ومنزل الفرقان mid ka mid ah akhlaaqda wanaagsan ee ay dhiirigelinayso shareecada islaamka xoojinaysana xiriirka iyo galgaceylka ka dhexeeya muslimiinta waa salaanta islaamka ee ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh nebiga sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi jannada ma gelaysaan ilaa aad allah ka rumaysaan iimaanna laydinkama helayo ilaa aad dhexdiina isjeclaataan ma idin tusiya arrin haddii aad samaysaan aad isjeclaanaysaan salaanta dhexdiina ku faafiya هل تعلمون تحيتي عند الحضور إليكم أنا إن رأيت جماعة قلت السلام عليكم هل تعلمون تحيتي عند الحضور إليكم in muslimiinta dhexdooda ay salaamaan salaantuna ay noqoto dhaqan iyo astaan aanu leenahay waxay keenaysaa in muslimiintu isjeclaadaan inta badanna waxay salaantu ka timaadaa qalbi saafi ah iyo qof tawaaduc badan oo aan iskala weynayn muslimiinta kale amarka rasuulka sala allahu calayhi wasalama ee ah salaanta faafiya waxay ka dhigan tahay in muslimiinta lagu boorinayo inay badiyaan salaanta dhexdooda ah qofku muslimkaana uu salaamo walaalkiisa muslimka ah haddii ay aqoon gaar ah ka dhexayso iyo haddii aanu aqoonin labadaba عند الحضور إليكم أنا إن رأيت جماعة قلت السلام عليكم قلت السلام عليكم salaantu waa mid ka mid ah asbaabaha ugu weyn ee keena in muslimiinta quluubtooda isku soo dhowaato waa furaha horseeda galgacaylka muslimiinta in salaanta aan faafinana waxay muujinaysaa inaanu nahay bulsho muslima oo isjecel intaa waxaa dheer in salaantu ay tahay shaciiro ka mid ah shacaa'irta waaweyn ee islaamka iyo astaan aan ugu duwannahay ummadda kale ee dunida ku nool naftanu waxay ku tababaranaysaa inay isdhuldhigto oo ay maamuusto muslimiinta saxaabiga jaliilka ee camaar binu yaasir radiallaahu canhuma wuxuu yidhi saddex qofkii kulansada wuxuu kulansaday iimaanka inaad ka garsoorto naftaada inaad salaanto dadka iyo inaad wax la baxdo adigoo faqiira oo ay xaaladdu kuga adag tahay maalin maalmaha ka mid ah waxaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam la weydiiyey maxaa ugu khayr badan islaamka nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waxaad bixinaysaa raashinka qofka aad garanayso iyo midka aadan aqooninna waad salaamaysaa تعلمون تحيتي عند الحضور إليكم أنا إن رأيت جماعة قلت السلام marka laga hadlayo xukunka salaanta waxay culimmada muslimiintu tilmaamaan in horaan qofka oo la salaamo ay tahay sunno laakiin haddii lagu salaamo inaad radiso ay noqonayso waajib allah wuxuu yidhi واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا
صحبتي أزكى السلام تحية حي الصحاب وخيرة haddaba waxaana la gudboon inaan faafino salaanta waxay noo tahay ajar waxayna horseedaysaa in xiriirka iyo cilaaqada muslimiinta uu xoogaysto لا شيء يعدل رفقة مختارة لا شيء يعدل صحبة القرآن فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala iyo dhegaystayaasheenna waxaan idinku dhaafaynaa fi amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
بربه كالفتاة فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فأصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست